asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn dudhac ku yimid bannaanbax lagu madalsanaa in maalinta beritaah uu ka dhaco magaalada muqdisho faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo geystay khasaarooyin kala duwan oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo muqdisho kulan kula qaatay safiirka swidhen ee soomaaliya madaxda hay-adda taya dhowrka soomaaliya oo ka hor timid shaqo joojin lagu sameeyey ka badan boqol dhallinyaro ah oo muddo ku xirnaa xabsiyada dalka liibiya oo maanta laga soo dejiyey magaalada muqdisho soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin ah oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo ka dhacay maanta magaalada muqdisho waryaheenna faadumo cabdiqaadir ayaa ka waramaysa
halkan waa wadada fintono oktoobar sida idiin muuqata bartan waa meeshuu qaraxu uu ka dhacay kadib markii gaari walxaha qarax laga soo buuxiyey uu ku qarxay halkan waxaana la sheegay in lala beegsaday markaasi ciidamo si gaara ula shaqeeya un-ka mas-uuliyiintii ay wadeen dhaawac ayaa soo gaaray waxaana loola orday isbitaallada ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana dadku ay sheegeen in khasaare xoogan uu soo gaaray ciidamadii markaasi la socday mas-uuliyiintii waddadan isticmaalaysay sidoo kale qaraxan waxa uu waxyeello markaasi ku soo gaaray shacabkii kala duwanaa ee isticmaalayay waddadan ee saarnaa gaadiidka iyo mootobajaajka arday ayaa sidoo kale ee wax soo gaareen waxaana dadkaasi la geeyey cisbitaallada ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho durbadii ay wax dhaceenba halkan waxaa yimid laamin amniga qaybaha ka kala gedisan uu markaasi qaybka ahaa saraakiishii iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka banaadir farxan qaroole guryaha ku yaalla hareeraha laamigan waxaa soo gaaray burbur aad u xoogan iyo sidoo kale goobihii ganacsiga markaaad fiirso waddadan waa waddo mashquulkeedu badan yahay si aadaana loo isticmaalo bara koontaroola ayaa ku yaalla halkan oo islamarkaana lagu baara gaadiidka kala gedisan iyo mootooyinka isticmaala waddada
waryaheena faadumo cabdiqaadir ayay taasi ahayd oo qaraxa ka waramaysay haddaba gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare oo goobta qaraxa tegay warbaahintana kula hadlay waxa uu sheegay in uu ka badbaaday qaraxa oo uu goobta marayay sidoo kalena ay jiraan khasaare dhimasho iyo dhaawac ilaa shan ruux ayaa geeriyootay oo ciidamo u badnaa halka shan kale oo shacabana ay sidoo kale geeriyoodeen halkaas oo wadarta guud ee geerida ka dhigaysa ilaa iyo toban ruux dowladyada magaalada muqdisho qabuuraha ku yaalla ayaa lagu aasay inta badan dadkii ku geeriyooday maanta qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho war ay shabaabku ku baahiyeen barahooda internetka waxa ay ku sheegeen in ay ku beegsadeen qaraxa maanta xubno saraakiil u n-ka ah oo marayay goobta dhinaca kalena in ka badan boqol dhallinyaro ah oo muddo ku xirnaa xabsiyada dalka liibiya ayaa maanta laga soo dejiyey magaalada muqdisho waryaheena maxamed iidle ayaa ka waramaya
dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka dib ugu soo celisay dhallinyaro fara badan oo tahriibayaal ah kuwaas oo muddo ku xirnaa xabsiyada ku yaalla waddanka liibiya dhalinyaradan tahriibayaasha ah ee dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho ayaa tiri ahaan gaaraya sagaashan iyo afar qof oo shan ka mid a ay yihiin haween oo dhowr sano ku xirnaa xabsiyada ku yaalla waddanka liibiya halkaas oo ay ku haysteen kooxaha dadka qafaashaha ee magafayaasha liibiya tahriibayaashan ayaa diyaaraddii sidee waxa ay waaberigii hore ee saaka ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha adancadde waxaana garoonka ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka dibadda ee xukuumadda xilgaarsiinta ah cabdisiciid muuse cali iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya qaar ka mid a dhallinyaradii soo noqday oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin dib u soo noqoshada dalkooda iyagoo u mahad celiyey madaxda dowladda federaalka sidoo kalena ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay ku soo kulmeen intay ku xirnaayeen xabsida ku yaalla waddanka liibiya
horta assalaamu calaykum anoo axmed saadan cabdikuuba oo kasoo jeedo nabadmagacyo oo tadhaaro badan soomaaliya oo ku dhibaatsan dalka liibiya oo jeelo badan ku jirto oo jeesha badan ku jirto oo dowlad ku dhibaataysan marka qayb way ku jiraan inta badana soomaaliya ilaah alxamdulilah walahi meeshu noo soo saaray sinaba ilaah meeshu noo soo saaray marka dhinanteeda waa badanna xabsigeedii baa ku jirnay qayb daarsada qubshaxaal marka dhoor badan waa ku jirta soomaaliya meesha waa taa meeqa sano ayaa halkaas ku xirneedeen walaa ani waxaa ku xun ani waxaa joogay laba sano meesha laba sano ku xirnay waa garta dhibaatooyinka aad kalku ku jirteen xagga ka waran nooga sheekay qal wallaahi dhibaatooyinku waa iska badan inta badan waa la garaaci jiray shatan kuma la soo wejiyey waa la xiri jiray dhammaanteen kulligeed
aadaa u macsanta yahay idriis cabdi cabdilaahi kuma magac dheer ledka oo muddo sanada ku xidhnaa caasimadda libiya trablis aad baan idin soo dhoweynayaa dhammaan ciidda ciiddeenna wanaagsan waata meeqa sano halkaas ku xirneed muddo sanadaan halkaa ku xidhnaa ay dhibaatooyinka aad kalku ku jirteen ka waran dhibaatooyinka aan kala kulmi jirnay wallaahi aad bay iskaga badnaayeen aad bay u badnaayeen dhibaatooyinka waata dalkaaga hadda timid ka waran dareenkaaga dareenkaygu wallaahi waa la qaadi kari waayey dareenkaygu aad iyo aad ayaa waxaan ku dareenkaygu aad iyo aad ayuu kacsiyey dareenkaygu aad iyo aad buu kacsiyey aad iyo aadna ciiddii dee naxariis baabay soo gashay markii aan arkay in waxaan ku uri dalkaygu iyo aniga wallaahi maanta xilli kama sheekayn karto waayo laba sano iyo afar bilood baan ku xidhnaa xabsiyada libiya oo aan mid walba soo dhex maray waayo maanta dareenkayga in ka sheekayn karaa walaal ma jiro aniga
ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in ay hakiyeen banaanbax maalinta berrito ah lagu madalsanaa in laga dhigo magaalada muqdisho banaanbaxan oo dadka magaalada muqdisho welwel iyo walaac aada u xoogan ay ka muujinayeen maadaama maamulka gobolka banaadir iyo laamaha amnigu ay mamnuuceen sidoo kale wasaaradda amniga iyo qeybaha kala duwan ee bulshada banaanbaxa abaabulaysana ay ogolaayeen lana filayay in maalinta berrito uu ka dhaco magaalada muqdisho ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle oo ka mid a duubabka dhaqanka ee soomaaliyeed ayaa ka warramaya
banaanbaxa bahda saxaafadda salaam salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka guddiga qabanqaabada banaanbaxa bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sharaf ay noo tahay ilaahaan uga mahad celinaynaa inaan halkan isugu nimaado labada daraf ee salaadiinta iyo akhyaarta dhaqanka iyo guddiguna ay isla fahmeen waxyaabihii caqabaadka ahay jiray ee ku saabsanaa mudaharaadka inaan go'aan midaysan ka gaarnay kulley waxbaan dareennay waxaa la yidhahdaa waayiilku maalintii u baqaa carruurtuna habeenkii marka waxyaabahaas markaan dareennana wiilasheenni waa u nimid dareenkeennan u muujinnay wakhti badanaan qaadannay aadaan uga mahad celinaynaa waxaana rabnaa inaan maanta ku faanno oo aan dhahno wax badanaa la yidhi dadka siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka koonfurta dadkooda ma maqlaan dhaqankaa waxaan maarata maanta markhaati noo tahay wiilashaana ee maarata ugu ducooyna inay yihiin maarata wiil aad noo aqal intaas kadib waxaa la isla qaatay hoggaanka dhaqanku codsiga oo codsaday oo ahaa inay maaragtay ay la wareegaan arrinta mudaharaadka wiilasha ay ka codsadeen axaddana aan gogol dhigno farsamo ahaanna aan uga hadalno kadibna halkaas farsamada kasoo baxda itijaaha iyo qaabka loosii wajihi doono marka taas maalinta axadda ayaad naga sugaysaan go-aankaas odayaashaana hogaaminaya insha allahu tacaala gogashaas iga dhigaaya maantana gogashaan iga dhiga oo wacay birina axaddana iga dhigi doona halkaas ayana itijaaha mudaharaadku kasoo bixi doonaa shacabka soomaaliyeed waxaan maaragta leenahay nabad ku khusaaxda kuna soo toosa dadkiina insha allahu tacaala iyagoo midahay waxay iyagu go-aansadeen ay ay samayn doonaan yaan cabsina ay jirin waxaa ognaha waa lagu welsan yahay mudaaharaadka aadaa lagu welsanaya nabadgelyo xumay dhibaataa laga baqaayay iyadu dadkaani aad u dhib banaayeen mid cudur haayo mid aan maaragtay gaajo hayso mid maaragtay dhibaato kale hayso iyo colaad wax kasta wixii xumaan oo dhan baa dadkan u maaragtay u midowday marka ma rabno inaan anagu gacmaheen haddana wax kale ugu darno waana mahadsantihin wiilasheenna waa ducaysan waana mahadsan yihiin saas
hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed ayaa waxa ay ka hor timid shaqo joojin lagu sameeyey hay-addaas oo ka howlgalaysay gudaha dalka cabdisalaan joole shaakir ayaa ka warramaya marayihii guud ee hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aadan xasan bare ayaa ka hor yimid shaqo joojin uu shalay ku sameeyey wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya ee xilgaarsiinta khaliif cabdi cumar qoraal kooban oo kasoo baxay maareeya ku-xigeenka hay-adda tayadhowrka cindaruus macalin xasan ayuu sharci darro ku tilmaamay shaqo joojinta uu wasiirka ganacsiga ku sameeyey maareeyihii hay-adda tayadhowrka kuna sheegay warqad kasoo baxday mid aanan waafaqsaneen dastuurka dalka u yaala maareeya ku-xigeenka hay-adda tayadhowrka cindaruus macalin waxa uu caddeeyey inaysan aqoonsaneen isbeddelka uu sameeyey wasiirka ganacsiga isagoona xusay in tallaabada uu qaaday wasiirka aan loo marin waddo sharci ah sidoo kale qoraalka maareeya ku-xigeenka ayaa waxaa lagu sheegay in baraha bulshada ay ku arkeen warqad uu qoray wasiirka khaliif cabdi islamarkaana habraac sharci ah ama sharci darro ah uu shaqadii hay-adda tayadhowrka ugu wareejiyey shirkad gaar loo leeyahay wareegta uu soo saaray wasiir khaliif cabdi ayuu shaqada ugu joojiyey maareeyihii guud ee hay-adda tayadhowrka waxaana lagu eedeeyey xadgudubyo kala duwan uu ku kacay iyo wada shaqayn la-aanta mas-uuliyiinta kale ee hay-adda
guud ahaan wararkeennii fiidnimo waa naga intaa saaxiibayaal intaan ku kulmi doonno warkan kiisa xiga sidaa iyo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talal hel